بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وعبده أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المفتي والمستفتي وقبتي السديد يطونات ومصنف رحمة الله عليه كقه الله يوه noqdooyinkii kitaabka ku koobnaa mufti iyo mustaftiga iyo ijtihaad iyo taqliid saddexdaasi baab ayaa u dambeeya waxayna ka mid yihiin min mukamilaati cilmi usuuli اlfiqhi almufti wاlmustafti wاlijtihaadu wاtaqliid min mukamilaati cilmi usuuli lfiqiha ka mid yihiin waxyaabaha dhammaystirayo cilmiga usuululfiqiga ay ka mid yihiin wuxuu leeyahay marka musaniifku raxmatullaahi calayhi almufti kan waa muftigii waay iyo walmustafti kii futiyo dalbaayay mufti waa midka futiyoonayo mustaftiina waa midka dalbaayo fatawada waay mustafti waay almufti muftiga huwa muftiga almukhbiru midka ka warramaya waaye can xukmin xukun xaggiisii ka warramayo xukunkaasoo sharciyin sharc loo nisbeeyey yaa uga warrama liman sa'ala canhu ha lagu daro sidaas ayaa fiican ee laydin shuraaxa tacriifka in lagu dhammaystiro liman sa'ala canhu liman qof ugu warramo xukunka sa'ala weydiiyey canhu xukunka xaggiisii weydiiyey qofkii xukunka weydiiyey inuu warramo u sheega ayaa laga wadaa ay dhahaan waa tacriifka huwa muftige almukhbiru waa mid ka warramaayo can xukmin xukun xaggiisii ka warramaayo xukunkaasoo sharciyin sharci loo nisbeeyey liman qof u warramaayo sa'ala manka weydiiyey canhu xukunka xaggiisii weydiiyey warramaaya la dhahaa waalmustafti mustaftigana huwa mustaftiga assaa'ilu midka wax su'aalayo way assaa'ilu midka su'aalayo way can xukmin xukun xaggiisii su'aalayo xukunkaas oo sharciyin sharci loo nisbeeyey kaasaa la dhahaa isagana waay tacriifkiisi waan baranay shuruudulfatwa fatwadii shuruudeedii tan waa booskeedii waay haadihi tan shuruudulfatwa fatwadii ee booskeedii waay shuruudulfatwa laba ayuu kala qaadi doonaa musaniifka shuruud jawaaz iyo shuruudu wujuub shuruudu jawaazin iyo shuruudu wujuubin shuruudu jawaazaa soo hormarinayaa shuruudu wujuub ayaa u dambaysiin doonaa insha allah fiiri marka yushtaradu waxaa loo shardiyaa lijawaazi lfatwa fatwadii banaanashadeeda shuruudun shuruuda loo shardinaya waayo lijawaazi lfatwa waxaa loo shardinayaa shuruud waayo fataawi iyo fataawa antaban waa lagu jamciyaa fataawi iyo fataawa fatwa fatwada waa mufrad fatwa waa fatwada waa mufradkii fataawi iyo fataawa antaba waa lagu jamcin karaa yushtaradu waxaa loo shardinayaa lijawaazi lfatwa fatwadii banaanashadeedii shuruudun shuruudan loo shardinayaa minha shuruudaas ayuu ka mid ahaatay kow an yakuuna inuu ahaado almufti mid wax fatwoonayo caarifan mid yaqaano bilxukmi xukunka yaqaano inuu ahaado waa shardi mid wax fatwoonayo waa inuu ahaado mid yaqaano caarifan mid yaqaano waa inuu yahay bilxukmi xukunka uu yaqaano yaqiinan si hubaal ah u yaqaano xukunkaasi masladaas xukunkeeda inuu saas yahay yaqiin inuu u haayo aw mase dannan si danni ah inuu u garanayo waayo danigaas oo raajixan raajaxsan oo adiladiis ay tahay murajih raajix murajixi waa raajix oo sada raajaxsan murajixna kii waxa raajaxaya waa oo daliil murajix ah loo helaayo uu u yaqaano daliilkiisu inuu yahay murajix waay wa ilaa haddii kale haddii kale maxaa laga wadaa haddii isaga xukunkii yaqiin aan u aqoonin ama dani aan u aqoonin wajaba calayhi ala lmufti muftiga dushiisa ayaa ku waajibaya markaasi atawaqufu istaagid waaye inuu xukunkaasi ka istaago waajibay ku tahay waajibay ku tahay maxaa yeelay wax asaga aqoon aan u lahayn haddii uu sheego waxaa waaye dembi ku dhaca liqowlihi tacaala walaa taqfu ma laysa laka bihi cilmun ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uulan u gola walaa taqfu ha raacin waay nahi waay maa laysa laka bihi cilmu waay aqoon adiga aan u lahayn waay waxaa kale soo gala wan taqulu cala allahi maa laa taclamunan waa soo galaya idan tawaqufa waajibka haddii labadaas mid ka mid a laga waayo waa iska aamusaya marka ilaa uu ka caddaanayo howshaasi ama masaladaasi warkeeda xukunkeeda uu ku ogaanayo waa iska aamusa labo an yatashardiga labaad waay an yatasawara waa inuu sawrito muftigii as-su'aala su-aasha waa inuu sawirkeeda uu sawirto waaye inuu sawirto waaye ee sidii ay tahay suuraddeeda iyo inuu ogaado oo sawirto waaye laga rabaa inuu sawirto waaye an yatasawara huwa muftigii inuu sawirto as-su'aala su-aasha inuu sawirdo waayo tasawuran sawrashid oo taaman dhimaystiran tasawuran taswiir oo taaman waayo sawir oo dhab ah inuu ka helo waayo liyatamakana si asigu u makansado min alxukmi xukunkii xaggiisii hee calayhi su-aalka korkiis xukumaayo si u makansado waayo su-aashaasi si xukunka markii oo xukumaha si u makansado waay liyatamakana huwa muftigiisii u makansado min alxukmi xukunkii xaggiisii u makansado calayhi ala su-aali su-aasha korkii su-aalka korkiisii aasuu xukumaayo maxaa yeelay fa ina alxukma xukunka calaa shay shay korkiisii la xukumaayo farcun wuxuu farc ka yahay can tasawurihi tasawuru shay-i horta shayga markii hore suuro ka bixiso garo wax saas isaas way markii aad ku sawarinto inay saas ay tahay xukun markaas ku dheji laakiin wax adag kaa kala tagsan sawirkeedaba aan ahayn ee see ku xukumaysaaba waxba meel kuuma yaalaane horta marka hor habayso sawiro wixii laguu sheegay saas saas lagugu sheegay fiiri suurayso markii suuradda aad ka hesho aa kadib xukunka ku dheji wa waxaa shardi waxaa marka shardi ah ee inuu sawir taama uu ka helo ka haysto waaye masaladaasi su-aasha la weydiiya fa idaa ishkala haddii ishkaal galo calayhi ala lmufti muftigii korkiisii macnaa kalaami lmustafti mustaftigii kalaamkiisii macnihiisii ka ishkaal galo sa'ala huwa muftigii waa weydiinayaa hu su-aashii ayaa macnihii ayaa weydiinayaa canhu can ilmustafti xaggiisa weydiinayaa wixii waa loo sheegay ninkii mustaftiga ah masladiin muftigii waa u sheegay marka qaab ishkaala ka galay marka oo maxaa ka wadaa saas miya ka wada ma saas waa in tafsiila la rabaa inuu tafsiil weydiiyo waayo yaa weydiinaya adig kii wax weydiinaya oo mustaftigii ahaa mustaftiga markii ku jirto ta'ad iyo siinka maxaa waaye alladii yatlubu alfatwa waaye alladii yatlubu alfatwa daalib alfatwa laga wadaa fatwada kan raadinaya laga wadaa mustafti wasaailka waay waa weydiinaya marka haddii ishkaal ka galo waay oo maxaa ula jeedaa uu dhaho tafsiil ka raadiya waay fa idaa ishkala haddii ishkaal galo calayhi alalhi ala lmufti muftigii dushiisii macnaa kalaami lmustafti mustaftigii kalaamkiisii macnihiisii ula jeeday sa'ala huwa mustafti muftigii waa weydiinayaa huu kalaamkii macnihiisa ama macnihii macnihi ayaa weydiinayaa caanoonin mustaftihi xaggiisuu weydiinaya wain kaana hadduu yahay muftigii yaxtaaju mid u baahan ilaa tafsiilin tafsiil xaggiisii u baahan hadduu yahayna istafsala muftigii waa tafsiil weydiinayaa huu mustaftiga tafsiil weydiinaya maxaa ka wada macnaha daahday maxaa ka wada macnana gaarkiisa haddii ka waa ishkaal ka galo waa weydiinaya asagana sidii su-aasha markii wixii ka wada ula jeedana waa weydiinaya haddii u baahda waay haddii laakiin isa markii hore ka fahmo uma baahna markaas aw mase dakara waa sheegaya muftigii atafsiila tafsiilkii ayuu sheegaya oo fil jawaabi jawaabka dhexdiisu ku sheegaa markii asaga waxa su-aasha la weydiiyey jawaabka bixinaya ee ama saliidii marka asaga tafsiilku isaga ka bixinaya haddii saas ula jeedana waa saas haddii saas tahayna waa saas haddii saas tahayna waa saas asagaa marka kala saaraya ninkii muftiga ahaa fa idaa su-ila haddii la weydiiyo can imri'in qof haggiisii fa idaa su-ila haddii la weydiiyo muftigii way fa idaa su-ila huwa muftigii haddii la weydiiyo can imri'in qof xaggiisii qofkaasoo hala ka dhintay can bintin gabar xaggeeda ka dhintay binti xaggeeda ka dhintay iyo wa akhin walaal xaggiisii ka dhintay iyo wa cammin adeer xaggiisii ka dhintay camkaasoo shaqiiqin isku aabba isku hooyo ay yihiin asaga iyo aabbihiis waay haddii la weydiiyo marka saddexdaasi arrimo saddexdaas qof qof ka tagay ayaa dhaxalkoodii la weydiiyey see loo dhaxalsiinaa dadkaasa la dhahay falyas'al ha weydiiyo muftigii can ilakhi akha xaggiisii ha weydiiyo hal hee huwa akhaani liummin mid miidkan dhitay aw isku hooyo ay yihiin miya aw la amas ma aha saas ha weydiiyo war akhrin aad sheegayso nin yahow ninka dhintay walaalkiisii oo isku aabba ay yihiin miya ama isku hooyo ay isku yihiin waay he isku hooyo isku aabba hadday yihiin ama ha ahaado shaqiiq ama shaqiiqkiisa ahaadee isku aabba ma yihiin mase isku hooyo keliya waaye ha weydiiyo waaye aw amase yufasilu waa faslinaya waa tafsirinaya muftigii fi ljawaabi ama asaga jawaabta dhexe kuufa oo ku tafsirinaya marka hore horta asaga ha weydiiyo akhaas-kii uu yahay haddii markii hore asaga aan weydiinine markii jawaabaayo masaladii la su-aalay ka jawaabayo asaga ha tafsiiliyo haddii akhaas yahayna saas way haddii akhaas yahayna saas way ha dhaho saasa laga wadaa fain kaana haddii uu yahay akha jawaabtii waay fain kaana akha hadduu yahay liummin hooya mid hee dhashay keli ah falaa shay-a wax shay ah lahu akhaas umuuqna sugnaanin maxaa dhacay liwujuudi alfarci alwaarisa jooga waay walbaaqi intii soo hartayna maalka bacda fardi lbinti bintidii markii faralkeeda la bixiyo kadib lilcammi adeerkii ayay u sugnaadeen adeeraas kale markaasi wain kaana hadduu yahay akha liqayri ummin hooyo mid dhashay keyrkeed oo aabbo isku ay yihiin ninkan dhintay isku aabba mas isku hooyo ay yihiin shaqiiq ay yihiin falbaaqi intii soo hartay bacda faradilbinti gabadhii binti gabadhii faralkeeda kadib lahu lilakhiya sugnaaday walaa shay-a lilcammi adeer marka meesha waxa uma yaalaan maxaa dhahay waa la xijaabayaa soo maha waa la xijaaba akhaas ayaa xijaabaya shaqiiqa ah idan tafsiilkaas way samaynaya haddii ishkaal ka gasho wixii la weydiiyeyna sidaas waay masale allaala masaladii oo ku jirto ishkaal lagu soo arooriyo qaabkaasi ayaa u weydiinayaa waay u weydiinayaa qofaa wuxuu weydiiyey anigoo marka ee ramadaana la joogay ramadaan haddii la joogana fajirkii ayaan raashin cunay buu leeyahay saasuu ku dhahay haya ka warran soonkay see noqonaa ma jawaab ma la siina ninkaas maxaa lahaa maxaa la weydiinaa tafsiirka muxuu yahay fajirkee waay labada fajiraa jirtay aniyo kiin hor imaamidkan dambe aa haddii adiga aan weydiinina niyahow laba fajira jirto kan hore hadduu yahay raashinkii aad cuntay sax waay kan dambe hadduu yahayna hee soonkaadii eber waay ha tafsiirkaas inaad weydiisid waay soonkaas ma jiro waay waayahay jahli iyo waxyaabo kale hadday jiraan qaarkeed aa udartid mooyaane idan marka waxaad leedahay tafsiirkaasa la raadina laga wadaa saddex an yakuuna huwa muftigii waa inuu ahaado haadi albaali qalbigiisii mid degan inuu yahay waa iyo shardi markii asaga soo soo fatiyoonayo fatwada markii asaga fatwoonayo waa inuu yahay mid qalbigiisii degan inuu yahay waa waa shardi waa shardu jawaas an yakuuna waa inuu ahaado muftigii huwa haadi albaali qalbigiisii mid degan yahay inuu ahaado liyatamakana huwa muftigii si u makansado min tasawuri اlmas'ala mas'alada suuraysigeeda xaggeeda iyo wa tadbiiqihaa tadbiiqi اlmas'ala mas'alada tadbiiqeedii dabaqitaankeeda xaggiisii xaggeeda waay cala aladilati ku dabaqaayo adiladaasoo oo sharciyati sharciga loo nisbeeyey falaa yuftii ma futiyo ma fatwoonaayo xaala inshiqaali fikrihi fikigiisii mashquulkiisii haalkiisii biqadabin bisababi qadabin caro darteed uu mashquulsan yahay aw hammin bisababi hammin murug darteed uu mashquulsan yahay qalbigii aw malalin bisababi malalin dal darteed uu mashquulsan yahay aw hayriha arrimahaas haddii ku mashquulsan yahay ninkaani qalbigiisii ma fatwoonaayo fatawadii waa kii joogsana ilaa howshaasi ay ka baaba'ayso waxaan soo marnay qaadiga isagoo mashquulsanee waa ma xukumay soo maa waa soo maa idan sidaas waaye haddii caraysan yahayna saas waaye maxaa laga yaabaa caradan inay qofkan ku mashquulsan tahay maskaxdiisii wixii asaga jawaabi lahaa oo si fiican aan ugu toosaynin oo u mashquulsan yahay ama murug ayaa ku furanba ama daala ku furanba sidaas waaye qalabka laakiin maraatibuu leeyahaye haddii ha carada markaas wixii dhahay wixii kale aan kala garanaynin laakiin haddii dhexdhexaad yahay ama sikii ugu hooseeyu yahay saddex maraatib oo u dhigayaan culimmada ninkii naagta furaya oo kale sidii oo maraya waay asagoo caraysan saddex maraatibuu leeyahay mid hore mid dhexe mid hoose kana saas waay maxaa yeelay nebiga alayhi sala slam asagoo caraysanaya hee qisadii ansaarigii zubayr he u xukumay caraysan soo maha aradaas laakiin maxay ahayday mid dhexdhexaad ay ahayday midda kale nebigana alayhi salatu salaam inuu xaq ku gafo xukun oo macsuumu ka yahay culamada qaarna way ku qiyaasanayaan kaas oo kale idan marka waa iska ilaalinaya caradaasi waxyaabahaas imijka ay ku jiraan inuu fatwadii u bixiyo waxaa laga yaabaa isagoo si fiican aan u suuraysanin masaladii wax iska dhaho khata ku dhaco waayo waayahay wayushtaradu waxaa loo shardinayaa liwujuubi lfatwa shuruudun minhaa haddana tan waxaa waay shuruudin kii had muxuu aha hore lijawaazi lfatwa shardi jawaas waay soo maa kana shardi wujuubay liwujuubi lfatwa kii hore muxuu dhahay lijawaazi lfatwa kana liwujuubi lfatwa marka labadii waayo wayushtaradu waxaa loo shardinaya liwujuubi lfatwa fatwada waajibnimadeeda shuruudun shuruuda loo shardinayaa minha shuruudaas ayay ka mid ahaatay kow wuquucu lxaadidati horta xaadidada inay dhacdo waayo waxyaabahan dhacdadan oo xaadidadan hadda soo darastay wax xaadidada marka ninkan weydiinayo waa wax dhacay inay yihiin waxa dhacay inay yihiin waayo waa yahay ama dhicitaankoodii xaqiiqo u yahay wax dhacay haddaba dhacay ama inay dhacayaan hee xaqiiqo ay tahayba inay dhacayaan xaqiiqo ay tahay waay ay dhacayaan hee ama xaqiiqo ay tahay ama hadda dhaceen ama haddii dhicitaankoodii xaqiiqo u yahay waa yahay maxaa yeelay nebiga alayhi sala slam asaabtiisa qaar ka mid a waxyaabahan dhicin ayaa weydiin jiray noo soo maha sida xadiidka xudayfa oo fitanta ka weydiinaya weli mar dhicin soo maha iyo sidii oo ghazawaadkiisii mid ka mid ah beri waxaan la kulmaynaa gaaladii aan la kulmaynaa midina ma haysano qasab waxa ma ku qalan karnaa beri hee la weydiiyey waxaan la gaarin ayaa weydiiyeen soo maha idan taasna maxay ahayday inay dhacayso waa la hubay soo maha wax ina dhacayn la hubana inay tahay ama xaqiiqa in wax dhacay inay tahay intaas wax dhacay inay tahay mas waxa inay dhacayaan xaqiiqa ay tahay waxa waaye kow waxa dhahay wuxuu dhahay musanifku wuquucul xaadithati xaadithadii dhicitaankeeda ayaa shardi ah xaadithadaas oo almas-uuli lasweydiinaayo canha can ilxaadithati xaadith xaggeeda xaggeeda lasweydiinaayo wax dhacay inay tahay waay laakiin waxaan dhicin in lasweydiiyo ma aha waxaad leedahay markii waxaan dhicin haddii ku weydiiyo qofka maxaad leedahay horta ha dhacdo ha dhacdo horta markii dhacdo markaasa ka hadlaynaa waay fain lam takun haddii aysan ahayn fain lam takun hiya xaaditidii haddii aysan ahayn waaqicatan mid dhacday lam tajib ilfatwa fatwadii ma waajibayso licadami daruurati baah daruuradii la-aanteedii waayideedii darteeda waay ilaa an yakuuna huwa ilaa an yakuuna qasdu saa'ili atacalluma waay ilaa an yakuuna hadduu yahay mooyaane qasdu saa'ili midka wax weydiinaya qasadkiisii atacalluma barasho waxbarasho i tacliim hadday tahay mooyaane cilmigeeda cilmi meeshaasi ku tacalluqo inuu barto uu raba ninkan qasadkiisu yahay markaasi see la yeelahe fa innahu shaaniya laa yajuusu markaasi ma bannaana katmulcilmi waay cilmi qarintiis markaas ma bannaana dee cilmi waayo arrintan ku saabsan tahay waa inuu sheego waay bal in la qariiba iska badaaya yajibu waxa waajibku yujiibu dheh waa ajiibaya yujiibu waa ajiibaya muftigii canhu cilmigii xaggiisu ama saailkii canhu saailkii xaggiisu waa ajiibaya mataa goortii oo sa'ala asaga weydiiyeyba bikulli xaalin xaalo kasta waay ama canhu cilmiga in loo celin lam yaqdi ma laha bal iska badaa inuu qariyo yajiibu yujiibu waa ajiibaya muftigii canhu cilmigii xaggiisuu ka ajiibaya mataa goortii su-ila la weydiiyo bikulli xaalinba mar walba la weydiiyba cilmi hadduu yahay mar walba ajiibaya maxaa yeelay cilmi qarintiisii ma banaana ma banaana waay in la qariyo waay sidaas darteed waay ilaa haddii dhib kale ka dhalanayana waa imaan doontaaba taas labo anlaa yuclama waa in la ogaanin amase anlaa yaclama min xaali saa'ili anlaa yuclama waa in la ogaanin min xaali saa'ili saa'ilka xaalkiisii anna qasdahu qasadkiisii atacanuta atacanutu tacanut inuu yahay shardiga labaad waxaa waaye ooyo fatwada markii la jawaabay loo shardinayo allaa yuclama allaa yuclama in aan la ogaanin waay min xaali saa'ili mid wax su'aalaya xaalkiis xaggiisii anna qasdahu qasda saa'ili saa'ilka qasadkiisii bi inuu yahay attacanutu dhib waay dhib oo dhibaya qofkaani caalimka ah fatwada weydiinaya dhibaya darteeda inuu yahay oo uu dhibaayo mashaqo iyo dhib waay inuu dhibo inuu baaro inuu mashquuliyo inuu cajisgeliyo sidaasuu rabaa saas haddii qasadkiisa uu yahay lama jawaabaayo haddii laakiin qasadkii saas aan ahayn waa loo jawaaba waay waxaa laga yaabaa dadka qaar ka mid ah in culimmada ay dhib darteed wax u weydiiyaan ay cajisgeliyaan masaluu soo baaraya waxeedii oo dhanna kala dhigdhigaya meelaa soo saaraya masaladii ay marka sheekhi u keenaya masaladaas ka warun leeyahay isaga wuu yaqaana mogtahay wixii dhan waa kala saar saaray marka sheekhii wixii isaga markaas u arkaya ayaa u sheegaya kadib ayaa daliilkeeda keenuu leeyahay daliilka haddii u keeno maya haddii daliilkaas wejgaasa wax kaga imaana inta tacaarud ka imaana inta ishkaalka imaana inta ishka bod kale ku fura sheekhiiba waa iska aamusa waa yaaban yahay isaga yaabana iska aamusa marka isaga wixii waa soo diyaariya mogtahay diyaar oo yihiin taas looma baahana dhibka culimada la dhibana ma baahana wixii loo baahan yahay la weydiina wixii kan waa laga aamusa idan haddaad ka dareento ninkan wax u sheegtay meel kale hegheganaya oo luuq iyo meelahaas kula laabanaya soo ab ugu soo celinaya haddaad aragto waa ka aamusaysa waa ka dhaqaajinaysaaba iska tagaysa kan bad isii bad kale soo wadaahe halkiisa masalna iskaga taga dhahaysa waa ka aamusaysa ma sheegayso waxba ka dare calaamada laga dareema qofka soo maha qofkii daacad wax ka yini qof kale luqluq u socdo waa la garanaa waa laga gaabsana kaas marka adag ku dhibu rabaa bes anna qasdahu qasadkiisii atacanutu dhib iyo madax adkayn inuu yahay haddii aan la ogeyn way oo amase tatabucu rukhasi ruksooyinka raacraacitaan inuu ka tahay wuxuu rabaa ninkani caalim kale masaladan soo weydiiyey si uu soo sheegay sidii kuma qadhacsan wuxuu leeyahay haddana caalim kale weydiinaya muxuu rabaa rukhsi inuu meesha ka helo waa sahlan tahay saas waa saas saas ruksooyinka raa ay raadinayaan ruksooyinkan la raacana way diideen culamada salafka ma banaana dheheen waxay bal waxay dheheen tatabucu rukhasi zandaqatun waay ها تتبع الرخص زندقة ها تزندق واي منافق نما واي وعيسين ميلكم التوصنا رخص شيخنا وحي ويدينا كاس ويدينا كاس ويدينا رخصور هذين يا قيل وحبور هذين كاس لم ربو ملوغو شيء قاضوا أو تتبع الرخص رسطوين دلبتان كيدا قصة كساديس نهين أو أمس ضرب آراء العلماء علماء آراء ذو دي اسكو قرعيتان كيدا ببعضها قار كيدا ببعض انكو قرعو نينكنا وحدينيا وكتاقا كاسو تقو حلية هيساس هاي شيخي ولا ساسو رهي ادك ما ساسو ليدا هاي ما هو قلدن يهمي هاي شيخ هاسو ليه هاي هاي ساسو ساسو رهي ادك ما ساسو ليدا هاي ويا سحسن وحراو مركز دادك اسكو درو علماء دين اسكو درو آراء ذو اسكو كينو ساسو روا ساسو دايتي لو من جوابايو aw ayri daalika ama intaas keyrkeeda aw ayru daalika dheh ama intaas keyrkeeda haddii qasadkiisu yahay oo min almaqaasidi maqaasidayna ka mid a maqaasidaas oo asayi'ati oo xumaan ah markaasi looma jawaabayo haddii lagu ogyahay ninkan fa in culima inaas inaysan lagu ogeyn waay haddii lagu aan lagu ogeyn waa loo jawaabayaa haddii laakiin fa in culima haddii la ogaado daalika arrinkaasi inuu ula jeedo ninkan min xaali saa'ili saa'ilkii xaalkiisii laga ogaado lam tajibi alfatwaa fatwadii mabaajibayso waay culmo badana saas ka dareemeen oo ardayga sida dhaafeen wax weydiiya amaan qof sa'il ah inuu madax adeeg iyo rukhas raadinteed iyo waxyaabahaasi u dooneenba waxaa laga sheegay culimada qaar ka mid a salafe nin inuu imaaday masalo weydiiyey oo ka aamusay sheekha tahaye masalaan ku weydiiyey cilmigaan kaa rabo maxa iga qarinaysa uu leeyahay qofkii cilmo qariyana qiyaamo maalinteeda lijaam min naarin laga sameeyo ee cafka loo gelinaya adigana de saas maa rabtaa dacnii walijaama buu dhahniyo dacnii walijaama ani iyo lijaamka noo kala daa bax adi iska bax lijaamka anigii meesi iskula dhacnaba adi iska bax horta bax kuma jawaabay bax iska eriyey lijaam mar rabo sheekhan soo maha laakiin ninkan ayaa socodkiisii socod qaldanuu yahay su-aashii suaal su-aal qaldanay tahay su-aal qaldan jawaab ma laha waayahay saddex allaa yatarataba inaysan ka dhalanin way cala alfatwa fatwada korkeeda maa ki huwa maagaba akaru ka badan minha fatwada xaggeeda dararan dhib waay markii qofkaan su-aasha shuruudeed waxaa ka mid ah fatwada fatwadaadii aad bixinayso inaysan ka dhalanaynin dhib ka badan sa fatwada waay wixii aad fatwootay aada u fatwootay fatwadaadii wixii ka dhalanayo haddii ay wixii ka dhalanayo ay daran tahay badan yihiin maya fatwo ma fatwoonayso waay sheekh ibnu taymiin raxmatullahi calayhi kitaabka sharxiisa wuxuu ku tusaalaynayaa nin annaag wuxuu ku furay buu leeyahy saddex dalqo hal mar khilaafaa ka tagan soo maa wadhaxaysa ma dhaxayso hala udhaxaysa ima dhaxayso waa ku imaaday naagta wuxuu leeyahay saddexan ku furay maloo marka haddii ninkaasi saddex inu ku dhacaysanayaa qaba jumhuur soo ma jumhur ulcalamaa ay qabaan haddii marka ninkaani aad ka dareento ninkan haddii aad dhahdo saddexdaada waa dha waa kaa dhacday eber waaye waxa kuu dambeeya malaha oo la dhaho waa ogtahay ninkan wuxuu rabaa nin saaxiibkiisa u yeedhanayaa nin yahow meherka anaa bixina weliba gabadhaani guurso hal habeen la seexo kadibna iiga tag fur anaa ku laabanaya maxala loo u samaynayaa haddii marka saasa ka dareensantahay waa ogtahay waddankaaba saas yaal taalla haddii aad dhahdana niyahow hal dalqa saddexa dalqaan hal mar tuurtay miya haa halaa u dhacday labaa kuu dhiman islaantaada i u laabo waa kaa rajiciyayso labadaasi waa laba laba laba qool oo culimada isu khilaafsan yihiin soo ma waayahay inaad dhahdo marka naagtaada waa kaa furantay eber waaye aad dhahdo ninkana aad og tahay inuu maxallal samaynaayo iyo inaad dhahdo ee naagtaadii hal dalqaad dhacday labaa kuu dhiman rajiciyayso la dhaho labadaasi yaa u sahal ninkan in loo fatwoodo tan rajici soo maha tan kale dhibkii ka dhacayo ay wax ku dhaca wax xaaraan ah aan banaanayn oo maxallal ah soo maa ninkii sameeyna malcuuna waayahay taasoo ku tusalaynaya haddii saas marka dhibkan ninkan ka dhalal uma fatwoonayso haddii aad qabto hadda qolkaasi uma fatwoonayso dhibka ka dhalana firinayso waxaa firinaysa qolkan kale ayaa u fatwoonaysa uu leeyahay waayahay si kastaba ha ahaatee waa la fiirina marka allaa yatarataba inaysan ka dhalanin way cala alfatwa fatwada korkeeda maakii oo huwa maagaba akharu ka badan minha min alfatwa fatwada xaggeeda dararan dhibka ka badan way fain tarataba haddii ka dhalanayo calayha ala alfatwa fatwadii korkeeda daalika kaas dararka wajaba alimsaaku haysasha afhaysasha ayaa waajib ah wajaba alimsaaku afhaysasha ayaa waajib ah canhaa fatwadaas xaggeeda laga gaabsado sidii dalqadii saddexda waa in la gaabsado ninkaas inuu rabo maxalal dafcan liajli dafcin celin darteeda liashaddi lmafsadatayni labada mafsado tan uga daran celin la celinayo daradeeda biakhafihimaa akhafi lmafsadatayni labada mafsado tan ugu fudud lagu celinayo waay lagu dafcinayo waay ayib maa yalzamu lmustafti mustaftigii muftigii waa laga soo hadlay mustaftigii la raba howshiisa isagana marka maakii way kan yalzamu ku laasimaayo yalzamu huwa maaga ku laasimaayo almustaftiya mustaftigii kii fatwado dalbaayay wixii ku laasimaya meeshan laga hadlaa yalzamu waxaa ku laasimaya almustaftiya midka istifto dalbaayo muft ifto dalbaayo umuurun arrimo umuurun miya idan qoran amraani amraani ah diyaar garooba waxbaa waxbaa ka tagay kitaabkiina haddii amraani idan qoran tahay waxbaa idin ka dhiman iska dhegaysa laakiin imlaha umuurun arrimo arrimo ayaa laasimku ah alawalu arrinka koowaad an yuriida mustaftigii huwa an yuriida huwa mustaftigii waa inuu doono biistiftaaihi istiftihiisii inuu ku doono alxaqa ninkan markii ninkan wax weydiinaya waa inuu u weydiiyo xaq inay tahay darteedo xaq ka maqan inuu ka helo xaq asaga ka maqana inuu ka helo darteedu weydi waayo iyo walcamala ku camal falo bihi bilxaqi xaq lagu camal falo darteed inuu ulij la doono way xaqii asaga loo sheegay inuu ku dhaqmo darteed inuu la doono way laa tatabbuca arukhasi rusqooyinkii raacraacitaankoodii darteeda maya iyo wa ifxaama almufti muftigii ifxaamiintiis iyo gooyntiisii hee darteed inuusan u doonin way ifxaam waa gooyn waay alqadcu walcajz inuu ku rido inuu su-aashii ka gooyo oo jawaabtii ka gooyo oo ka cajisgeliyo darteedii waay si haddaan soo sheegayni waa masale soo darsan soo soo diyaarsana hal misaloo dadkii waa ku wareerinaya waay saas inuusan ahayn waay laa tatabuca ruqasi rusqooyinkii raacraacitaankoodii maya iwa ifxaama almufti muftigii gooyntiisii iyo jawaabtii inuu ka gooyo darteeda inuusan ula jeedin way fatwadiisi istiftaagiis iwa kayra daalika kaas khayrkiisa inuusan la doonin oo min almaqaasidi maqaasid ah maqaasidaas waa sayi'ati xun waay athaanii midka labaad anlaa yastaftiya inuusan futiya dalbin ilaa man qof mooyaane yaclamu isaga yaqaano oo masiyaqlibu qaalib ku yahay calaa dannihi dannigiisii dannihi danilmastaftee annahu anna man mankaasiiba ahlun ehli inuu yahay lilfatwa fatwadu shardiga labaad waxaa waaye ama arrinkii labaad laga rabo mastaftiga waxaa waaye in asaga uusan weydiinin futiyo ilaa qof asiga og yahay cilma u og yahay aqoon inuu ehel u yahay fatwada in la weydiiyo mooyaane qof kale ama danigiisii ku badan yahay in ehel u yahay ninkan fatwo su-aashan in la weydiiyo fatwadan taasaa la rabaa mooyaane qof kastoo likulli naaciqin in wax weydiiyo ma aha likulli naaciqin in wax weydiiyo ma aha kay kastoo iska dhawaaqa iska qaylinaya inuu weydiiyo ma aha oo inuu weydiiyo qof asagu leeyahay cilmi uu leeyahay masidan in la weydiiyo ama danigii saas u badan tahay waayahay sidaasi waay wayanbagii waxaa habboon marka an yakhtaara inuu doordo ninkii wayanbagii waxaa habboon an yakhtaara huwa mustaftihi inuu doordo awhaqa almuftiina kuwa wax fatiyoodo hee kan ugu kalsooni badan cilman min cilmin cilmiga xaggiisii uu kalsoon yahay iyo wa waracan min waracin xagga xalaal miirashada uu kalsoon yahay inuu doorbado way saasa habboon waay waqiila waxaa la dhahay yajibu waa waajibaya daalika kaas inuu doorbado doorashadaasi doorbashadaas daalika kaasoo doorbashada ayaa waajib ah waa la dhahay qiila ayuu kaga cabiray musanifku raxmatullahi calayhi qiila muxuu ka cabiray in laga raajaxsan yahay uu dareensan yahay soo maha laakiin sheekh rusam ibnu taymiyaaba saas qababa ibnu salaax yaa saas qaba shaatibi yaa saas qababa culum badana saas qabta waayahay si kastaba ha ahaatee saasuu dhahay marka ama waajibin waa la dhahay ama doorbana la dhahay athaaliu midka saddexaad kan marka idin maqlay malena haye iska dhegeysta athaaliu araabic baa idinka maqantaa malena athaaliu midka saddexaad an yasifa waa inuu sifeeyo mustaftihi xaalahu xaalkiisii xaalka asaga uu rabo oo ku sugan yahay oo su-aashan u weydiinaayo inuu sifeeyo waayo wasfan sifayn oo saadiqan dhab ah oo daqiiqan daqiiq ah waay aada u qarsoon xaalada aad u qarsoon hadda inuu sifeeyo waay banaanka soo saaro athaaliu midka saddex waxaan dhahnay an yasifa waa inuu sifeeyo mustafti xaalahu xaalkiisa inuu sifeeyo wasfan wasfigaasoo saadiqan dhab ah wasfigaasoo daqiiqan weliba ah aada u qarsoon sida ka qowli saa'ili saa'ilkii warkiisa oo kale ka qowli saa'ili saa'ilkii qowlkiisii oo kale innaa annaka narkabu waxaan koraynaa oo fuulaynaa albaxra badd waay xadiidkii macruufka waay oo albaxra baddaan koraynaa wanaxmilu waan ximbaarsanayna waan qaadanaynaa macanaa macageeni alqaliila wax yar oo min almaa'i biyaha ka mid ah ayaan qaadanaynaa fa idaa tawada'naa haddii aan ku weyso qaadano bihii biyihii yara cadashnaa waan oomaynaa harada nagu dhaca afa natawada'u kumama ku weyse qaadan karnaa bimaa'i ilbaxri badda biyaheedii waay marka ninkaasi xaalkiisii ma caddeeya mas ma caddaynin si fiican u sifeey soo maa inuu saas u kala dhigdhigal rabaa warkii aad u kala dhigdhig araabic midka afaraad an yantabiha waa inuu baraarugsanaado an yantabiha huwa muf- mustaftihi inuu baraarugsanaado way maxaa ku bara- u baraarugsanaana an yantabiha waa inuu u baraarugsanaado limaa kii oo yaquulu dhahayo humaaga almufti muftigaani warka dhahayo inuu baraarugsan yahay way dhegta u raariciyo bixayثu meel oo laa yansarifu asaga aan godoomaynin minhu ee muftigii xaggiisii aan ka gadoomaynin ilaa waqad walhaal qad fahima fahmay mooyaane aljawaaba jawaabta tamaaman si dhab ah ha qof markii wax u sheegaysanba iska asigna maylkal ku mashquulsan wax ku weydiiyey isagnoo mashquulsan yahay waxba u sheegtay ee toos uma dhegaysanaya hadhow waxa laga yaaba wax adiga aan dhihin in inu ku sheego saas sheekh saas u dhahay ha warkaadii si qalad ah u sheego laga yaaba ha markii aad wadaad wax weydiinayso waxa la dhigta inaad raaracisid wixii sheegaya adigu asiif aan u qabsatid la rabo soo ma inuusan markaana ninkan maadaama isag masale diini ah qofkan weydiinaya sheekhan weydiinayo waa inuu dhegta u raarici waay oo isagana sidii la rabay u qaato sheekhan hadhow warkiisii si kale aan u sheegin waay intaas dee waa wax badan alijtihaadu ijtihaadkii booskiisa waay kii toban iyo laba eh, toban iyo sagaalaad waay kii sagaal iyo tobnaad waay alijtihaadu ijtihaad الاجتهاد اجتهاد way kan tacriifuhu tacriifu اlijtihaadi ijtihaadka tacriifkiisii waaye ijtihaad waxaa waaye waa dadaal waaye qof wixii asagahee dhiib ku ah inuu qaado isku kalifa la yidhahdaa ha mujtahid lama dhahay qof wixii asaga ku dadaalaya dhibaan ku ahayn waay ha moobeel ayaa qaaday maku ijtihaaday dhibaan ku qaaday ma dhihi kartaa gacanteeda ku qaaday ha dhagax weyn haddii aad qaadid oo isku dhibtid aad dhib ku qaadid maxaa waay ijtihaad waa ku ijtihaadiyay qaaditaankii soo maha sidaas waay ijtihaad taas waay waa dadaal ee juhdi waay jahdi iyo juhdi maxay ku kala duwan yihiin jahdi waa dhib juhdina waa dadaal waay ijtihaad waay waayo marka wuxuu leeyahay musanifku raxmatullahi alayhi alijtihaadu kan iyo ijtihaadkii way taariifu taariifu lijtihaadkii way alijtihaadu ijtihaadku luqatan luq ahaan badlul jahdi juhdi dheh badlul juhdi waay dadaal bixintiisii yaa la yidhaahdaa badlul juhdi dadaal bixintiisii yaa la yidhaahdaa liidraaki amrin amar gaaridiisii darteeda loo bixiyo amarkaasoo shaaqin dhib ah waay kaasa laga wadaa badluljuhdi dhib bixin dadaal bixintiisa la yidhahdaa badl bixin waay badluljuhdi dadaal bixintiisa la yidhahdaa liidraaki amrin amar gaaridiisi iyo xalaalitaankiisii dartiisii loo bixiyo juhdiga amarkaas oo shaaqin dhiba luqatan waay wastilaaxan istiraadadiisiina badluljuhdi dadaal bixintiisiiyaa la yidhahdaa liidraaki xukmin xukun gaaritaankiisii dartiis loo bixiyo xukunkaas oo sharciyin sharci ah culamada qaar waxay dhaheen in lagu daro waaye camaliyin ictiqaadi maaha ictiqaadi ijtihaad ma gelayo camaliyin ku dar waay xukunkaasoo sharciyin sharci loo nisbeeyey xukunkaasoo camaliyin camali ah camali loo nisbeeyey camali maxaa laga wadaa ahkaama waay aan ahayn ictiqaad waay taasa laga wada maxaa yeelay camali maxaa looga darayaa اعتقادك اجتهاد كما بنانا سما والا تاهي ما جرتو والمجتهد يا واي مجتهد كنا مركه والمجتهد مجتهد كنا من قفوي بذل بحي جهده دلالكيسي بحي لذلك قاس حكمك درتيسي وبحي لذلك قاس او حكمك درتيسي وبحي لراده شروط الاجتهاد اجتهاد شروط كذا ومداني هذه تن شروط الاجتهاد اجتهاد كي شروطي سواي lilijtihaadi ijtihaadki ayaa u sugnaaday lilijtihaadi ijtihaadki ayaa u sugnaaday shuruudun shuruud minhaa shuruudaas ayuu ka mid ahaatay kow an yucla an yaclama waa inuu ogaado mujtahidkii min aladilati adilada xaggeeda haal uu ka ahaaday adiladaasoo sharciyadii sharcida loo nisbeeyey maakii inuu ogaado way an yaclama huwa mujtahidkii waa inuu ogaado min aladilati adilada xaggeeda haluu ka haday adiladaasoo sharciyati loo nisbeeyey maakii inuu ogaado way yaxtaaju huwa mujtahidku u baahan yahay ilayhi maaga xaggiisii fii ijtihaadihi ijtihaadkiisii dhexdiisii ugu baahan yahay inuu ogaado way ka aayaati laxkaami axkaamta aayadaheedii oo kale iyo wa axaadiiihaa axaadiisi laxkaami axkaamta axaadiisteedii oo kale waa inuu yaqaano inuu xifdiyo shardi ma laakiin inuu yaqaano meeshii ku qoran yihiin kitaabka meeshii rabo kitaabka qur-aanka kala soo baxin karo aayadda ku jirto xukunka ama axaadiis kala soo bixi karo waaye ilaahay nicmadiisii culimmada waa ay dadaaleen ee axkaamtiina kutub ay ka dejiyeen qur-aankiina tafaasiila lagu sameeyey kulligooda waa la soo ururiyey axaadiistii kulligeeda axkaam axadiis axkaam laha jirta sooma marka inuu yaqaano meeshii oo xukunka kala soo baxayo oo ku qoran yahay maslan xukunkeeda aayad ama xadiis inuu yaqaano waaye laakiin inuu xifdiyo shardi maaha dusha ka akriyo shardi maaha haddii in la soo bixi karo oo meeshaas ku qorantahay u fiiriyo mas'aladaasi ku xukumi kara waaye inuu ogaado waaye labo an yacrifa waa inuu garto way mujtahidkii an yacrifa huwa mujtahidka waa inuu yaqaano maa kii oo yatacalaqu ku tacalluqo bisixati alxadiidi xadiidka ansaxidiisi iyo wadacfi dacfi alxadiidi inuu garto waay xadiidkii daciif xadiidka saxiix inuu kala garto waay inuu xadiidka daciif inuu saxiix yahay see ku kala garnaa rijaashuu fiirinaya ninkaanu fiirinaya sanadkan xadiidka lagu weliya ninkaanu fiirinaya ninkaasu fiirinaya ninkaasu fiirinaya wuxuu culamada ay ka dhaheen uu fiirinaya wuxuu leeyahay waa ninkaasi waa nin daciifa waay xadiidkiis muxuu noqonaa daciif waay haddii nin fiican uu yahayn waxa la fiirinayaa ee sanadka ma xiriirsaday muttasil miya mise maaha waa ninkan thiq waay kana thiq waay kana thaq waay dadka xadiidkan warin laakiin muttasil miya ma xiriirsaday oo dadka ninkan ninkan ma soo gaaray wax ma kaga qaatay ama kuma soo qaadan taariikhtuu laabana fiirinaya haddana culamada ay ka hadlaan fiirinaya haye waayahay sanadkiin waa nimankan labada nin waa is soo gaareen kan iyo kan thiq waay haye labadoona haddana waa is soo gaareen haddana muxuu fiirinayaa wax khilaafay kala ma jiraan ninkaani wuu fiirinaya matnihi meel dhiga ee sanadkii haddana muxuu imaanaa matnihi xadiidkan matnihiisaan waaye waxaad matni kale khilaafay ma jira maswa waa fiirinaya isku fiirsho markaas marka xadiidkii wala soo baxaya inuu daciif inuu saxiix haddii labadaas aan garanayn maxaa laga yaabaa xadiis daciif inuu maslu ku xukumo soo maa qaalka marka marka eber waay bad waay bes waay bakaas marka waa inuu kala garto marka ninka qaadiga inuu waxaas yaqaano waay mujtahidka an yacrifa waa inuu garto ma wixii yatacalaqu huwa maa ugu tacalluqo bisixati alxadiidi xadiidkan saxidiisii wa dacfi dacfi alxadiidi sida ka macrifati isnaadi isnaadkii barashadiisii wa rijaali rijaali lahe isnaadi isnaadka rijaashiisii barashadeeda way waqayri daalika kaas qayrkiisi inuu barto saddex an yacrifa huwa mujtahidkii waa inuu bar yaqaano annaasikha daliilka oo wax nasikhay wax nasakhayo iyo walmansuuqa mid kalena daliilka la nasakhayo inuu kala garto kala yaqaana ayaa shardi ah waayahay waayahay waa mawaaqica alijmaaci ijmaciga meeshii uu dhacay inuu garto waaye wixii masaladii laisku ijmacsan yahay inuu yaqaano wixii laisku khilaafsan yahay inuu yaqaano waaye saasaa shardi ah mawaaqic mawaaqic alijmaaci waaye ijmaciga meelaha ijmacigu dhacay oo masaladii laisku ijmacsan yahay inuu garto waaye iyo masaladii aan lagu isku ijmacsanayn khilaaf ka jiro sidaasi waaye xataa laa yaxkuma si asagausan ugu xukumin bimansuuqin xadiid la nasakhay aw amase mukhaalifin xadiid khilaafsan lilijmaci waay ijmac khilaafsan hadiid khilaafsan iso wax ugu xukumin waay idan waxaa la rabaa intaas inuu garto ninkaani afar an yacrifa waa inuu garto ninkii mujtahidka ahaa min aladilati adilada xaggeeda haaruu ka ahaaday maa kii oo yakhtalifu iskhilaafsan bihi maaga alxukmu xukunkiisii iskhilaafsan yahay oo min taksiisin ah aw taqyiidin ah aw naxwihi ama kaas wixii la midka ah xataa laa yaxkuma si usaga aanu ku ugu xukumin bimaa wixii yukhaalifu khilaafayo daalika kaas takhsiiska ah iyo taqyiidka ah wixii mutlaqa iyo wixii muqayada inuu kala garanayo waayo wixii caama wixii khaasa inuu kala garanayo waayo wixii hee mujmal ah wixii mubayana inuu kala garanayo waayo usuul figin wax ka bartay soo maa asway shan an yacrifa waa inuu garto ninkii mujtahidka ahaa min allugati xagga lugadda carabigii an yacrifa waa inuu garto min allugati lugadda carabigi xaggeeda haaluu ka ahaatay haluu ka ahaaday dhe iyo wa usuuli lfigi usuulu figi ka way kan haddaan akhrisanayn soo maa xaggiisa haluu ka ahaaday maa kii inuu barto yatacallaqu huwa maa gutacluqa bidalaalaati alalfaadi alfaada macaaniyadeeda dalaalaad maxaa ka wadnaa macaaniyadeeda waay alfaada macaaniyadeeda waa inuu yaqaano waaye waa inuu yaqaano waaye sadaka alcaami caamkii walkhaasi khaaskii walmuطlaqi muطlaqii walmuqayadi muqayadii walmujmali mujmalii walmubayani mubayankii wanaxwi daalika kaas wixii la midka ah waa inuu barto yaqaano waaye ilan usuulu fiqi muxuu ka hadlaa sidiisii markii laisku daro usuulu fiqi calam maqaan fannigan u noqday muxuu ka hadlayaa saddex arrimood soo maha tacriifkii saddex qiybada ku koobnay soo maha kow ya aawe tacriifkii السؤال الفقهي باعتباره فنا لقما لهذا الفن معلوها ها يا حسن حسن حسن حسن حسن يا حسن حسن هاي هاي لو برطو أدلة الفقه فقه أدلة ديس لو برنا أيوه يا كده بدل سادة الألفاظ والعلماء الألفاظ معنا هذا ويسوما سدح مستفيد كاوي ولا شغاية مجتهد كي واي هوشيسي واي بكاس أسك هوشيسي واي صلو فيك يا بكا وكسر سنة كهلا يا واي كي واي كيس دعوة ليحكم سي حكم بما مجتهد قال ليحكم هو مجتهد سي حكم بما وحي تقتضي كان سنة سو هما تلك التاس كان سنة سو تاس الدلالات وا لح أن يكون وإن هذا مجتهد أن يكون وإن هذا عنده عند المجتهد قدرة أو إيه إهل نمو awood iyo ehelnimo waayo qudra waxaa laga wadaa ay ahliya ehelnimo inuu ehel u yahay an yakuuna waa inuu ahaado cindahu cinda almujtahidi mujtahidkii aw agtiisii qudratun ay ahliyatun waayo ehelnimo mid u heloomayo inuu yahay waa shardi qudradaasoo yatamakanu ku makansanayo mujtahidka biha bilqudrati qudrada min istinbaadi alaxkaami axkaamta lasoo bixitaankeeda xaggeeda ugu suurtagalayso waay u makansanayo min adilati adilada xaggeeda lagala soo baxo waay walijtihaadu qad yatajaza'u meeshan wuxuu kaga hadlayaa ijtihaadkii hee ma qeyba ma qeybo ma qeybsamaya ma qeybsamaya oo mujtahid mar walba inuu mujtahid mutlaq ahaada miya mas waa qeybsamaya saddex qolaa ka leeyihin culamada ee muj ijtihaadka ma qeybsamayo ijtihaadku waay ijtihaadka ma qeybsamayo ijtihaadka ma haya ijtihaadka ijtihaadka ma qaybsamayo iyo waa qaybsama in ma qaybsamayo mutlaqana waa qaybsama mutlaqana hee haddii masaa-isha furuud ay tahay waa qaybsamaya haddii furuud aan ahayn ma qaybsamayo intaasay u kala qaadayaan musanif wuxuu doorbaday ee inuu qaybsamayo waayo inuu qaybsamayo waayo مسائل الفرائض waa ku qaybsama laakiin qeyrkeeda kuma qaybsamo qolka dambe waa saddex qol ku jirto ma mutlaqan waa qaybsama mutlaqan ma qaybsamayo tafsiil tafsiil muxuu yahay fi masaa'il الفرائض waa qaybsama oo fi geyriha ma qaybsamayo intaas ku jirto waayahay culamada in badan waxay doorbanayaan inuu qaybsamayo culamada in badan inay waxay doorbanayaan inuu qaybsamayo waayahay masanifkuna saas uu maray والاجتهاد اجتهادك يتجزأ هو اجتهادك واجز جزوبا واقف سماواي فيكون هو وحو هانيا اجتهادك في باب واحد هل باب دحديس ايو نغنيا ومن ابواب العلم علمك بابك كيسي كمدا علمك بابك كيسي باب كمدا انو قف كاني مجتهد كون نغدا ودعي كرت فقهك افرق يوضا كوكوبنيا سما fikri mise gooba ku hodan yahay afar soo ma kow ah mucaamala mucaamalada laga bilaabaya kow cibaada haye labo mucaamala saddex laba laymiya saddex lay afar waay laba laya haw fikhi waa la akhrisanaya maxaa dhacay muxuu ka kooban yahay fikhi muxuu كلي و... اه... حكام وكهلا يا لكن محو كهلا سج دين ضمان تدا لبا قيبود لسو ما هورت علمي عملي عملي اي هذا حكام تلا ودا ايما سو قيبس مرك عملي ايما سو كوبن مرك لغا فيغه ها عبادات معاملات بس امم ها فقهي اوه ma sheegay waan ka taga maxaa dhahay idan baabo baababka cilmiga ka mid a qofkani inuu ku noqdo mujtahid cilmi oo dhan maaha hal baab hal baab oo kale inuu ninkaani si fiican meel u saro u yaqaano u baxfiyo wixiidii u gartay baabkaasi keli ah mujtahid ma ku noqon karaa haa waay wixii ka soo horay maya laakiin ama baabkaasi gaar ahaan hal maslo hal mislo ninka in mujtahid ku noqdo waa dhici karta hal mislo keligeed masaajisha kelina aan ku ahayn waa dhici karta waay cilmiga intii culumta oo shariica oo dhan inay mujtahid ku noqdaan waaba dhici kartaan kan kan la rabee culmo badan u badan yihiin waa mujtahid mutlaqi la dhahay waayo idan saas ayaa tilmaamaya musanif raxmatullahi caleyh fayakuunu marka wuxuu noqonaya ijtihaadkii fii baabin baab waaxidin hal ah min abwaabi alcilmi ka mid a oo mase fii mas'alatin mas'alo dhexdeedu noqonaya masaladaasoo min masaa'ili masaa'ili lcilmi ama masaa'il baabi dheh min masaa'il masaa'il baabi waay baabka masaladiisii masale ka mid a inuu ku ijtihaado waa dhici kartaa waay idan waa jusjusoobayaa ما يلزم المجتهد كان وما كي يلزم لازم ايو المجتهد مجتهد كن لازم ايو الله غرو انو لازم يلزم وحو لازم يا المجتهد مجتهد كي أن يبذل إنو بحيو جهده دلال كيسي في معرفة الحق حق برشيد استعداد هذا إنو دلال كيسو بحيوه markii ijtihaada ninka muxuu rabaa wuxuu rabaa xaqe sida oo xaqa oo dhabta ah inuu gaaro ay u ijtihaada sama saas laga rabaa wax kale arrimaha kale aan ahayn xaq inuu gaaro way bas ninkan isicil ma aha xaq inuu gaaro rabaa thumma kadim yahkumu waa xukumaya ama yaxkuma an yaxkuma an yabdula ku adafan tahay thumma kadim yaxkuma an yaxkuma wa inuu xukumo bimaa wixii waharaa soo muuqday huwa maaga lahu mujtahidku soo muuqday iyo xukumo kadibna fain asaaba mujtahidkii haddii asiibo xukunkii falahu falilmujtahidi ay sugnaaday ajraani laba ajar ajrun ajar calaa ijtihaadii ayuu ku helayaa wa ajrun hawaabna calaa isaabati alxaqi xaqi asiibidiisa uu ku helayaa لأن في إصابة الحق حق أسيبتان كيس تحديث كسقناضي إظهارا صوموج له للحق لصوموج وعملا كعمل فرد به بالحق لو عمل فلوه وإن أخطأ هدي كقفه وإن أخطأ هو مجتهد كي هدي كقفه محو كقفه يا حكم كسيدي هيدي وكقفه فله فللمجتهد يوسقناضي أجر أجر ajarkaasoo waaxidun ala wal khata'u gefkii asiguu gefay xukunkii ku gefayna maqfuurun waa mid loo dhaafay lahu lilmujtahidiin loo dhaafay liqowlihi nebiga hadalkiisa u daliila sala allahu calayhi waala alihi wasalama idaa xakama alxaakimu xaakimka haddii oo xukumo fajtahada uu dadaalo fajtahada mujada dadaal la rabo laakiin iska xukun lama rabo fajtahada uu dadaalo uma kadibna asaaba huwa asiibo qaaha mujtahidkii falahu falalmujtahid yaa usugnaaday uma kadib asaaba maxaa lagaa muxuu asiibayaa alxukma waaye xukunkii sidii ahayday wax asiibo falahu mujtahidkii yaa usugnaaday ajraani laba ajar waidaa xakama huwa mujtahidkii haddii xukumo oo fajtahada uu dadaalo uma kadibna akhdaa ku gefo xukunkii falahu falalmujtahid yaa usugnaaday ajrun adiidkaasa daliil waa waaye waa saxiix wain lam yadhar haddii aysan u soo muuqanin lahu lilmujtahidi mujtahidkii alxukmu xukunkii oo ka qarsoomo oo gaawan garan waayo wajaba waxa waajib ku ah calayhi cala almujtahidi mujtahidkii korkiise atawaqufu istaagad waaye bal haddii ka shakiyo hadda waa ka gaabsanaya waa ka aamusaya ilaa uu helaayo qof kale u faa'iideeyo ama mar kale wajaza taqliidu marka wajaba calayhi tawaqufu waaye maxaa dhahay ma raacayo waxaa soo gala ayadii haddaan soo marayna waa tagfu maa laysa laka bimin amya ayadii waay wajaaza tagliidu tagliid iyo raacitaan ayan u bannaan xiina idin markaasi oo arrintaani garan waaye aamusay inuu iska raaco culammada qaar ka mid a aqwaashooda iska raacaya waajib ah ayaa u bannaan dheh waa u bannaan tahay waay maxaa marka u raacayaaye tagliid see looga binaayay lidaruurati liajli daruura daruuro darteeda waaye he culamada qaar a ishkaal ka keeneen meeshaan culamada qaar waxay ka keeneen ishkaal ninkan mujtahid waay waxa qaacidaa mujtahidna mujtahid kale ma saarsanaayo see marka ninkan haddii uu mujtahid uu ahaa hogaho meeshan garan waayey see mujtahid kale u saarsana u raacaya bal waajib waxaa ku inuu ijtihaado asaga raasado waay qof oo mujtahid ah hee uma bannaana inuu mujtahid kale u saarsado waxaana daliil ay dhaheen fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadku wax yaqaano weydiiya haddii idinku wax aan garanaynin he ninkan wax waa garanaya nin ijtihaadi kara waay caalim waay mujtahid waay see marka nin isaga oo kale mujtahid qolkiisu qaadanay leeyihiin meesha iskaalka keeneen waa looga jawaabay waxaa la dhahay caalim baa ahaaday laakiin misridan muxuu ku yahay isaga jaahilu ka yahayba he qofkii wax yaqaaneen iska raaco qolkiisa qaato waa sax waa meeshaasa lagu daawaya ataqliidu wallahu subxana wa taala aclam ablaad